wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay ku cadaynayso adeegyada waxbarashada in lasii joogteeyo iyada oo mar walba la raacayo habraacyada ka hortaga covid sagaal iyo toban ee ay ku baaqdeen wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka ah ee soomaaliya warka qoraalka ee kasoo baxay xafiiska wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya oo nuqul ka mida soo gaaray warqabadka idaacadda isnaa ee magaalada jowhar ayaa u qornaa sida tan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya waxa ay isha ku haysaa soo labakacleynta cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka iyo sida uu u saameyn karo adeegyada waxbarashada ee guud ahaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyada oo la garwaaqsan yahay qatarta uu leeyahay cudurka covid sagaal iyo toban iyo sida uu markaasi ugu faafi karo xarumaha waxbarasho iyo saameynta uu ku yeelan karo imtixaanka qaran ee inagu soo fooda leh waxaay markaa wasaaradda wadatashiyo dheer ay ka gashay xaaladda cudurka covid sagaal iyo toban iyada oo markaa la tixraacayo lana taageerayo dadaalada wasaaradda caafimaadkai daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya lana ilaalinayo badaqabka ardayda macalimiinta waalidiinta iyo guud ahaanba waxbarashada wadatashi dheer kadib wasaaraddu waxa ay markaasi go-aamisay in adeegyadii waxbarashada lasii joogteeyo iyada oo mar walba la raacayo habraacyada ka hortaga covid sagaal iyo toban ee ay ku baaqday wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyada oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada iyo agaasinka wasaaradda iyo agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir waxa ay si deg dega markaasi dugsiyada ku yaala dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir u geersiin doontaa agabka loo isticmaalo ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban haddaba si looga fogaado faafidda cudurka covid sagaal iyo toban wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay ku wargelinaysaa macalimiinta ardayda shaqaalaha xarumaha waxbarashada waalidiinta iyo guud ahaanba cid walba oo ku lug leh waxbarashada in ay markaasi raacaan tilmaamaha ay markaasi wasaaradda bixinayso ee kale ah kow in macalimiinta dugsiyada ay ardayda markaasi ku ilaaliyaan u hogaansamida iyo weliba ku dhaqanka habraacyada ka hortaga covid sagaal iyo toban ee ay soo saartay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya labo in la xaqiijiyo in dhammaan ardayda iyo macalimiinta ay xirtaan afsaabka saddex in ardaydu kala fogaadaan inta lagu guda jiro fasalada intii suurtagal ah afar in markaasi albaabada dugsiyada la dhigo qalabka markaasi lagu hubiyo heerkulka jirka islamarkaana lagu baaro cid walba oo soo gelaysa goobaha waxbarashada shan in albaabada iskuullada la dhigo agabka faradhaqashada lana faro in ay markaa ardayda si joogtaha u isticmaalaan lix in ardayda lagu korjoogteeyo fulinta habraacyada ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban toddobo in iskuul walba uu magacaabo mas-uul u xil saaran arrimaha dabagalka iyo weliba hirgelinta habraacyada ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban in la sameeyo guddiyo wacyigelin oo markaasi iyagu ka kooban macalimiin waalidiin iyo weliba kaabo fasalada iskuullada ku yaala gobolada dalkeena soomaaliya tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in markaasi waxbarashada dalka ay sii socoto iyada oo ardaydana markaasi ay iska ilaalinayaan halista uu leeyahay xanuunka covid sagaal iyo toban